أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وللمجتهد شروط تقدم أكثرها في الكلام على المفتي balmujtahidkii waxaa u sugnaaday shuruud loo shardiyayo si uu magacan u muto ama uu dee dhab ahaan ugu sifoobo inuu mujtahid yahay oo uu markaas waxa weeyaan taas shuruud baa u sugnaatay shuruuddaasoo taqadama akharuha fi lkalaami cala mufti inteedii badnayd ay noogu soo hormartay markii muftiga laga hadlayo muftigaba waxay u shardiyayeen inuu mujtahid noqdo qowluhu waa musanifkan juwayni qowlkiisii uu yihi falmujtahidu in kaana kaamila alaalati fi lijtihaad hadalka markii hore matnigaan kusoo laqbaynay imankan waxa weeye de hadalkiina uu yar kala hadhayaa sharaxan daraaddeed hadalkii iskuma xidhnaa matiga maqsuudku maan kaba raacayna ruuxii qowlkan uu yidhi falmujtahidu in kaana kaamila alaalati fi lijtihaad mujtahidkii haddii aaladiis ama dee wixii bal matalan u dhib yaraynaya u sahlayay ijtihaadkani uu u dhan yahay waxaa markaa qowlkaa macnihiisa ay muxasilan mid xasishaday uu yahay lijamiici aalaati lijtihaadi ijtihaadka aalaadkiisii dhammaantood kamaa taqadama bayaanu sidii markii hore cadaynteedu inoo soo hormartay ee halkii hore ee muftiga aynu ku soo aragnay umuurihii loo shardeeyay xagga marka la eega dee macrifa iyo aqoon ahaan fayakuunu mustaqilan bimacrifati alaxkaam uu markaana yahay mid dee isagii la gooni noqday oo u madax banaanba axkaamta garashadeeda garashada axkaamtana kolley halkan maqsuudku waxa weeye waa istimbaadkii axkaamta lagala soo baxayay adiladii dee bal matalan shareecadu ay lahayd ee kala duwanayd taas aanu madhab ku xidhnayn imaam kale qaacidadiisii iyo usuushiisiina aanu raacayne isagu uu markaa yahay waxa weeye mid u madax bannaan oo u gooniya axkaamta idraageeda iyo haleelkeeda iyo ka qaadashadeeda adiladii lagaba qaato manaa ujeedada intaa kaamil alaala kolley wuxuu keenayaba ah hadalkiina weli ma dhicin wadaahiru hadalkiisan sida daahirka ka iina waxa weeye ana muraadahu ujeedadiisan uu u jeedaa ama kan uu ula jeedo kaamil alaalati wuxuu ula jeedaa waxa weeye almujtahidu lmudlaqu mujtahidkii mudlaqa ahaa dee waa kaa isaguba fayakuunu mustaqilan bacarataxkaam kusii tafsiiriyey liannahu mujtahidka mudlaqii huwa isagu alladii kii weeye yakuunu noqonaya kaamila alaalati aaladiisu mid ay dhan tahay noqonaya wayakuunu bidalika hadalkan uu yihi kaamil alaalatina wuxuu bal markaa noqonayaa ixtiraaza mid ka ixtiraazaya min mujtahidi almadhabi wa mujtahidi alfatwa mujtahidkan lagu magacaabo mujtahidulmadhab iyo kan kale mujtahidulfatwa ay yidhaahaan buu kaga ixtiraasayaa cibaaradana kaamil alaalati wain lam yataqadam lahumaa dikrun xagga marka la eego mujtahid ulfatwa iyo mujtahid ulmadhab sheegid iyo hadal qaadba iyoaanu u hormarinbe marka ujeedadiis waxa weeye shaarixa hadalka matnigu aada buu u cadaaye cibaaradan kaamil alaalati buu leeyahay maxay keenaysaa imaka halkan kaamil alaalati kolodii uu sheekhi kaba cabiray taas macnuhu waxa weeyaan wixii uu si loo gaadho xad ijtihaad loo baahnaa ee de aynu shuruudeeda ma horba ay u soo aragnay markii muftiga uu kaba soo hadlayay inay taas dhammaan uu xasishaday oo uu hagaag u makansaday ay u dhan tahay marka taasi waxay keenaysaaba markaa inuu kaga ixtiraasayo haddaan aaladaasi aanay dhammayn oo bal matalan aanu dhammaanteedba wada xasishan oo maalan ijtihaadba ha ku sifoobe laakiin ijtihaadka istiqlaaliyada leh ee uu ruuxu axkaam markaa adiladii dee shariicada si toosa iyadoo waasido kala jirin iyo cid kaleu usuushiisii ku xidhaya isagu ula tacaamulaye wuxugaba qaadanayo intaas uu markaa ka loo jeeda ay tahay oo markaa waxaan ka bixin ninkii heerka aan gaadhsiisnayn kanuu leeyahay kaamil alaala wuxuu kaga ixtiraaziyaa buu leeyahay waa adigu imika ma jasminaye mujtahidkii in lagu magacaabo mujtahid lmadhab iyo mujtahid lfatwa weli hadal horeo taas iyo hadal qaadna inooma horeyn almujtahid lmulaq iyo horta saddexoodi waxay kala yihiinaan mujtahidkan mulaqi waa sida a'imadii waaweyneede iyagu dee wax gaara iyo madhab gaaray tabac u ahayn aanay jirin istimbaadkooda axkaamtan kala duwan ay istimbaadayaan iyo ijtihaadkay ijtihaadayaanna adiladii sharciga ahayd guud ahaan uu yahay oo dee camalkoodna aho kolba wixii ijtihaadkiisaasi gaadhsiiyo ama mujtahidulmadhab waa dabaqo kuwa adigu ka hoosaysa laakiin kuna xigto waa dad dee aqoon aada u sarraysa ubala nusuustiina madhab gaar ahaaneedna aqoon aada u sarraysa intay iu leeyiin ay kuba tabaxureen markaas aqoontaasi ay u suurto gelinayso wixii aan imaamkii madhabtaasi kaba hadlin ee dee cusbaaye yimie masaa'il ahaa ma aanu isagu kaba hadlin inay iyagoo usuushiisii raacaya qawaaciddiisii raacaya ay bal maalan haleeshiiyaan wixii uu isagu kaba hadlee mansuuskiisaayoo bacna adil nusuustii iyo qawaaciddii ama usuushii imaamkaasi lahaabaa si qoladan mujtahidiintan mudlaqi ay nusuusta ula tacaamulayeen bay iyagu ula tacaamulayaan wixii aan mansuus ahayneen mansuusnimaduna waxaan u wadnaa imaamkaas aan isaga laga hayn dee wuxuu hadal uu kaba hadlay ama xukm uu siiyey ayay iyagoon madhabtii kaa baxayn iyo qawaaciddiisiibay dee axkaam xukm siinayaan ama iyagoo kollay qawaaciddiisaasuun wixii dee la midka ahaa iyo shabahayay ku takhriijinayeen ku takhriijinaya waxaana jirta xaggan madhabta shaaficiya qoladan qolooyin dee laydhaa asxaab alwujuuh oo madhabtii wej ku leh oo dee kutubtan fiqigiina guud ahaan markaa iyagoo naskii iyo qowlkii shaafici soo naqlinaya iyaga qowlkoodana ay soo naqliyaan ee wejha kaba cabireene waa martabada ay gaadhsiisan yihiin kolley raggii hore ay uga badnaayeen raggan waxaweeyaan raggaa dee adigu martabadaa gaadhsiisan ee asxaab alwujuuh ay dhahaane xataa kutubtan dabaqaadkana haddii wejiyo naadira ay lahaayeen ama irshaad lagu tiriyo sida imaam nawowi dabaqaadkiisan ama kitaabkiisan tahdiibul asmaa waluqaad qaybta taraajimtoo kale ama ibnu sulkiya ay markaa xusaan markay tarjamadiisa sheegayaan awjuhdiisa ay leeyihiin dhici karta inuu laba gooni noqday ama mujtahid ulfatwa iyagu heerkaas bay ka hooseeyaan waa nin isaguna madhab madaahibaad ka mida aada uguba tabaxuray laakiin isagu awooddaas ma laha wixii aan mansuus ahayneen imaamkii lagaba soo naqlin uu haleeshiinayo ee dee aanu kaba hadlin dee wixii mansuuskiisa ah uu ku takhriijinayo ee bal maalan arrintiisu waxa weeye tarjiix uun ama ijtihaad tarjiixeedo haddii imaamkiiba laba qowl lahaaba lagaba soo naqliyey ama qolooyinkan asxaabulwujuuhani aqwaal ama dee ay awjuh leeyihiin oo kale kuwii buu kala raajax yeelayaayoo uu awood iyo macrifo u leeyahay dee isagoo kollay umuuraha iyo usuushii u laabmaye madhabka inuu qowl qowl ka raajax yeelo ama wejwej ka raajax yeelo kaa mujtahidulfatwa bay idhaahaan bal markaa wuxuu leeyahay kol hadduu kaamil alaala yidhi malaa labadaa wax suurtagala labadaa inuu saarayo si waxaanay hadday ijtihaadaan aanay dee arrinkan iyo waxa xukunka inoo soo socda aanu iyagu lahayn bal laakiin kollay taas bal isaga kalaan dambe keeni doona wain kaana aladii haba ahaada kii yadharu muuqanayay tarayaanu lxukmi xukumkan almadkuuri la sheegay xukumku waa kan matniga inoogu shugane inoogu sugane hadduu ruuxu ijtihaado mujtahidka ahaa hadduu ijtihaadkiisii asiibo sii toosayda laba ajri uu yeelan haddii kale oo uu khada kaba dhacana khada'iina laga dhaafayo ajrigii ijtihaadkana uu yeelanayo bal markaa xukumku waa kaa weeye waxaa daahira buu leeyahay xataa cibaaradiisana anilaan ixtiraas bay labadaa kaba tahaye xukumkaa madkuurkii kuwana inuu ku dareerayo oo macnaa ninkii mujtahidulmadhab ah ama mujtahidulfatwa hadduu ijtihaad laba yimaado dee isagiina dee hadduu ijtihaadkiisa si markaa asiibana sii toosnaydna labadii ajri waa yeelanaya haddii kalena ajrigii waa yeelanaya uno waxa daahira buu leeyahay xukunkani inaanay kaba baxsanayn iyaguna ee iyagaba uu shamlinayo aw yakuunu amase wuxuu ahaanayaaba waa cibaaradan uu yidhi kaamil alaala ayuu laba arrimood buu yar bal wuxuu ula jeedo ama laba ixtimaal buu keenay mid waxa weeye inuu ujeedadiisu ay tahay mujtahidkii mudlaqa ahaayoo markaa ixtiraaz uu kaga ixtiraazaya ay tahay mujtahid ulmadhab iyo mujtahid ulfatwa arrinta labaadna waxa weeye inay taasba aanay ahayne wuxuu ula yimi kaamil alaala ugaba cabiray ay tahay lidafci tawahumi bacdi lmusaamaxati waa tasaahul iyo dee tajaawus barhkeed moodasho la mooto daaficitaankeeda uu daafacayo fii bacdi shuruudi lijtihaadi ijtihaadka shuruudiisii bacdigeed oo wuxuu leeyahay waxaaba dhici karta inaanay ixtiraazka ahayne markan kaamil alaala uu gaba cabiray sidee bal shuruuddii aynu soo marray ee ijtihaadka loo shardeeyay halkii fatwada aan kuba soo maray shuruuddaas barhkeed in la tasaahushado oo dee la iska fudaydsado iyadoo shuruuddu aanay dhammaynba ruuxii dee mujtahidba laguba magacaabo ama la yidhaha ijtihaadkiisiba umuurahan kaba ratibmayaan taa misha si ugaba saaro ama uu daafaco arrintu ay noqoto dee in shuruuddii la helay oo shuruuddii ijtihaadka ruuxii lagaba helay horta taas ee shuruudda qaarkood tasaamuxinu kuma yimaado isagoo meesha yar daafacaya ka saaraya inuu gaba cabiray aaladiisu ay dhantaho dee wax ka nuqsaansani aanay jirinba taa ujeedadu ay tahay wacalaa kullin mid kastoo laydhaa ama ixtiraaska ha laba yidhaaho oo labadan kale mujtahidiinta ah ayuu kaga ixtiraazaya haba yidhaaho ama ha laba yidhaaho waa dee bal shuruuddii qaarkood in la yar fudaydsado oo iyadoo shuruudduba dhammayn markaa halkan dee umuurahani ay yimaadaan taasi kaga ixtiraazaya ha laba yidhaah labada xaalaba falow asqada qowlahu in kaana kaamil alaalati isagoo rida qowlkan kaamil alaala waayo ijtihaadkiibay tani kaba ratibmaysaa xadiiskana ijtihaadku iska mudlaq buu ahaa marka ruuxu haddaanu kaa ay mujtahidlmudlaq yidhaahaan gaadhsiisnaynba uu qolooyinkan kale yahay hadduu ijtihaadkii la yimaadona kollay arrintan inoo soo socotaa way kaba ratibmaysaaye isagoo iskaba rida cibaaradan kaamil alaala oo lafdigan mujtahid dee bal markaa dee mujtahidkiina in laydha almujtahid oo ashan iyo waxyaalahani waxay keeniba dee waa kii dhab ahaan magacaa ku sifoobay ama kamaal kaba gaadhun bay keeniye lakaan awlaa saasaa mudayd buu leeyahay intani waa cibaaradiisan kaamil alaala wuxuu hadalkan yar u waday والله أعلم قوله هذا قول كيسي أولي مصنفك فإن اجتهد في الفروع المراد بها فروع دوحة لولا جيدا المسائل الفقهية الظنية مسائل فقهية هيدا الظنية هيدا لولا جيدا التي ليس فيها دليل قاطع ظن نمدي دليل قاطع عن إيدا كوئما أنكس أرور لأن هذا taas oo umuuraha dee adiladeedu ay danniga tahay ama waxaweyaan dalaaladeedu ay danniga tahay ayaa mowdicii huwa mowdiculijtihaad ijtihaadka meeshiisiya oo furuucdana wuxuu ula jeedaa horta dee umuurta ususha uu saaraya taa isaga mataha ku keeni doona ama wixii caqaaid markaa ku tacalluqsanaa uu saaraya waa umuuraha bal matala masaa-ishii fiqiga ahayd iyadana haddii daliil qaadice ku yimi oo sida dee nas qaadico dalaaladiisu ay qaadico tahay baa yimi bal maalan ama waxa weeyaan oo aan macnaha mooye macno kale ixtimaal ahayn ama ijmaac baa mas'aladii kuba sugan iyada markaa taasi maxal ijtihaad ma aha lijtihaada maca nas kol haddii nas jiro waa nas dee noocaasa uu jiro dalaaladiisu taa ay qadciga ay tahay ijtihaadba ma jire waa in naskii la raaco ama ijmaacii la raaco ijtihaadkaasi waa ijtihaad fii hayri maxalihi buu noqonayaa kollay dee mid aan toosnayn buu si guud u noqon bal markaa laakiin marka ay tahay dee umuurahan ama waxa weeyaan adiladeedii dee hubuudkoodiiba uu daniyahe markaa halkaa ikhtilaaf kaba iman ama se dalaaladeedu ay daniyo tahay ama waxa weeyaan bal kuwaasba ama dee wax mansuus oo markii hore nas loo hayaba aanu ahayn oo umuuran xawaadiste dee u baahan adilada kala duwan in laguba takhriijiyo umuurahaas baa ijtihaad mowdicu ah oo dee ijtihaadkii wuxuu u yar baahan yahay laba arrimood oo ruuxu horta inuu shuruuddii buuxiyuu dee ehel u yahay ijtihaadkii waa mid ruuxan ijtihaad ba u helayn aqoonteedii lahayn waan ijtihaadayaa taasi waxa weeyaanuun waa ciyaar iyo khada in arrinta kalena waa in maxalkan lagu ijtihaadayaa dee meeshaas aynu waxyaalo aan nas qaadica iyo ijmaaci aanu kuma jirin oo adilada daniga ama masaa-isha fiqiga daniga inay noqoto laakiin umuuraha dee ay kuba yimaadeen nusuus qadci hadduu yidhaah cidi dee waxa waxawey waan ku ijtihaadayana kaasna e waa arin waxaweyaan bal dee talaacub diineedun la odhanayo waxaweye taase mawdicii ijtihaadka oo labada arrimood baa dee ijtihaad ka wada baahanaya inuu meesha horta ijtihaad wax aqbalaya ay tahay ruuxana ehel uu yahay ijtihaad haddaba kaa qowluhu fa asaaba falahu ajraan haddaba kaas hadduu asiibo oo sidii dee bal maalan xaqii ahayd ama toosnayd uu asiibu ijtihaadkiisa falahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday wain ijtahaada fa akhdaa falahu ajrun waaxid hadduu ijtihaado oo uu khada-ana ajri kaliyuu leeyahay almuraadu bilisaabati yar axad moodaa shuraaxda qaar baa dee weliba maaha kutubta oo dhan matagiyo sharxii baa si fiican intay isu habaysan yihiin baa dhici karta laqbadii idna inaan khalal kuba iman marka la laqbaynayo ee sharaxda qaarna dee waa wax masalan matigiiyo isagii sal marka iyagoo isku jiro oo damjigan oo kale loo la wada laqbeeya ay yar adkaataa kale laakiin matigii dee si fiican oo dee ayaynu u soo laqbaynay si gaar ah ee bal iminka waxaan eegaynaa un hadalkan shaarixa ayaan eegaynaa markaa qowlkii uu yidhi fa asaaba falahu ajran ilaa aakhirih almuraadu bilisaabati isaabada waxaa looga jeedaa an yuwaafiqa inuu waafaqo ma addaahu ilayhi ijtihaadu wixii ijtihaadkiisaasi gaadhsiiyey uu waafaqo maa huwa alxukmu fi lwaaqic oo waxaan ijtihaadkiisii uu ku gaadhay ee isagii markii dambe dee kol hadday masaladu ijtihaaheeyo ahayd danni qaalibow baa meeshuu yimi wax qadciyo la jasminaya ma aha ee bal haddana waxaa ijtihaadkiisii uu arkay inuu xukumkii masaladu san yahay uu waafaqo maa huwa alxukmu fi lwaaqic macnaa xukumku siduu ahaa fi lwaaqic xukumkii ilaahayba ama masaladan masale ka soo jirta iyo xaadise ka soo jirta naskeediiyo inaan helinbe ilaahay subxaana watacaala dee xukunba agtiisii ay kuba leedahayba maaha wax muhimulao ruuxan ijtihaadkiisa tabac oo kolba si loo arko un xaq uu noqonayo xukumku arrinku taa maaha bal markaa wixii uu fil waaqic xukum masalada u ahaa ruuxii ijtihaadkiisu gaadhsiiyo kaas weeye isaabada waxa looga jeedaa waqowluhu ajraani ay nasiibaani laba nasiib oo min asawaabi sawaab ah oo yaclamuhum allaahu ilaahay og yahay kamiyatan inta cadadkood iyo tiradood uu yahay iyo wa kayfiyatan xagga qadarka iyo kayfiyadoodu intay ta ilaahumbaaba og waa laba ajri baa layidhi ajrigaasna dee imika wax taxdiid ah oo waxa weeyaan inoogu sugani ma jirto ilaah baa og subxaana wa tacaala xagga kam ahaan iyo ilaah baa og xagga kayf ahaan sida labada ajri ay kuba yihiine labadaa nasiib buu yeelanaya marka ajrun ajri cala ijtihaadihi labada ajri mid ahani waa ijtihaadkiisan ajri u sugnaaday weeyaan oo dadaalkan uu dadaalay waa hawl iyo tacab adiladan la eegayo laysu keenayo la eegaya bal daliilkan aad hayso wax caaridaya inaanu jirin wejkii dalaadala la eegi adigu waa umuur dee hawl badan weeyaani midkaasuu ku helaya ijtihaadkiisaas waajrun ajrina calaa isaabati alxaqi xaqan calaa isaabatihi alxaqa asiibitaankii u xaqaasiibuu ajriga kale ku yeelanaya walikowni anshiisa sanna uu jideeye sunnatan sunno yuqtadaa biha laguma dayanayo fayattabicuhu uu raacayo almuqaliduuna raggii muqalidiinta ama ciddii muqalidiintayda ay ku raaci oo wayadaru lxaqu xaquna u muuqan oo arrintan dee isaabadan xaqa waa siibay ee isagii masaladan bal naftiisii hawba ijtihaadee haddana keligii kuma koobne waaba lagaga dayanayaayo dad baa kuba raacayo ama dad kale buu ijtihaadaya markii fatwa isagoo u baahnaa xukum uba baahnaaye wixiina waa lagu camal falaya lagu dhaqmayaayo itibaaca dadkaasi ay kuba raacayaan iyo isaabadan xaqa waa siibay buu ajriga kale kuba yeelan ee xaqan muuqday wain ijtahaada wa akhdaa hadduu ijtihaado u gafana falahu ajrun waaxidun cala ijtihaadih ajri keliya ijtihaadkiisii ugu sugnaaday wa khada'uhu makfuurun lahu khada'iisaasna mid isaga laga dhaafayo wayo ujeedadu xaqi ma asiibin ee hawshan iyo tacabkan uu galay ee ahaa istinbaadkan uu galay xukumkan oo adiladii ka qaadanaya iyo nadarkan adiladu kaa ajrigiisii waa leeyo de waa wixii karaankiisa ee uu la iman kari lahaa bal wixii la faray ee waajibkiisa ahaa weeye waa waajibkiisii gutay laakiin arintan kale aanu doonahayn isagoo laakiin kuba dhacda inaanu xaqi waafaqin taas iyada waa laga dhaafayaa ajriga ijtihaadkaasna uu leeyahay liannahu hayru maqsuudin khada'ani mid loo jeeday ma aha oo umuu jeedina isagoo xaq buu islahaa asiib iyo sii xukumku ahaa aad ku dhacdid buu islahaa waafaqdid laakiin muu waafaqinun ilaa in qasara fi lijtihaadi inuu xagga ijtihaadka ku gaboodfalo mooye macnaa ruuxan yeelanaya ajriga isagoo khadaa'i ku yeelanaya waa ruuxii horta ahad ijtihaad u ahaa ruuxaan ehel ijtihaad u ahaynoo yidhi waan ijtihaadaya ajrigii ma laha bal waa dembiile deeba ama aafin buu noqonaya arinta kalena isagoo ijtihaad ehel u ah ayaa dhici karta ruuxu inaanu nadarkii dhammaysan horaa ijtihaadkii uu inoogu soo fasiray badlu lwusci fii buluuqi lqarad ama badlu faqiihi wuscahu libuluuqi lqaradi way ruuxii faqiihayo intii karaankiisii ay ahayd laba yimaado si uu ujeedadiisii ama xukunkii masalada u ogaado ruuxii bal markaa waa inuu arko markuu dee dhinac kastaba wixii uuga baahnaa tan ka urursaday inaan wax u dambeeya oo u kari karaa aanu jirin markuu daaqadiisii dhammaysa weeye isagoon daaqadiisiiba dhammaysan oo xaggaa taqsiiri jira marka horeba ijtihaad ehel ha u ahaado shuruuddii haba buuxiya markaasna isagii waa muqasira laakiin waaba marka dee intuu ijtihaadna u helyahay wixii uu isagu ijtihaadkiisina dhammaysto balde waxa weyaan wuxuu harsani aanu jirin oo uu eegi lahaay uu hubsan lahaay masalada bal masalan marka la eego markaasuu yeelanayaa khadaisna uu noqonaya wax la dhaafo ajriga kalena uu yeelanaya هذا هو القول الصحيح في المسألة قولك صحيح مسألة كان وهي ومحيئة أنه ليس كل مجتهد مصيبا كستو اجتهادي ما أهم الحق وافقية balilmusiibu waaxidun musiibku waa mid keliya oo masaa-ishan laysku haystee laysku khilaafay dee waa xaqu mutacadid maaha ruuxii ijtihaadkiisa iyo siuu isaga aragtidiisana taba xaqu uma aha eh waa mid keliya oo midna waa musiib dee ciddii aan balkalena waxay noqonaysaa cid aan dee musiib ahayn ama khada kaba dhacay waman cadaahu ciddii bal markaa kaa isagu asiibay ee xukumkiisii filwaaqacu ku ahaa asiibay wixii aan hayno mukhdiun ku gafay weeye wahuwa qowlu maalikin waabi xaniifata fii qowlin washaaficiyati waalxanaabilati wuxuu leeyahay maalik qowlkiisa taas ah in waxa weyaan dee xagga marka leega ijtihaad musiibku mid yahay ee ruux kastoo ijtihaaday aanuu musiib ahayn abi xaniifana malaa qowlkiisii mashhuurka ama qowl baasan ah shaaficiyadii xanaabiladuna waa qowlkood laakiin dee qolooyin markaa mutakalimiintii kaba mid ahaa iyo bal qowlkan abi xaniifo loo tiiriyo ayaa kaba dhigaya ruux kastoo ijtihaaday inuu musiib yahay waana kan hadalkii soo wadan qowluhu wa minhum man qaala kullu mujtahidin fi lfuruuci musiibun waxaa culimmadii kaba mid ah madade haba yaraadeene kuwa yidhi ku kastoo furuucda ku ijtihaaday waa musiib هذا القول الثاني في المسألة وقول كلا بعد مسألة كبسقنا وهو قول آخر لأبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض المالكية وبعض المتكلمين وقولين كاس qowl labaadoo ay leeyihiin weeye oo marka maxaa ka ratimaya taa haddii la yidhaha mid kasta waa musiib fayakuunu waxaa u sugnaanaya lahu lilmujtahidi mujtahidkii calaa hada alqowli wa binaan calaa hada alqowli markan qowlkaa dee kuba soconaynu ku tagno ajraani laba ajri buu leeyahay adigu waa markaa mujtahid kastaaba labadii ajri inuu yeelanayo kol hadduu ijtihaaday hel ijtihaadayna wamansha lkhilaaf sababta khilaafkuna waxa weeyaan hal lilaahi tacaala ilaahay miyuu u sugnaaday fii kulli waaqicatin dhacdo kasta oo timaadaba xukmun xukun mucayanun mucayana fii nafsi lamr marka la eego waaqacayo nafsulmarka qaba ijtihaadin mujtahidi intaan ruuxan mujtahidka ijtihaadin aw laysa lahu xukmun mucayan amase ilaahay xukun mucayana umama sugnaanin eh وإنما الحكم فيها حكمك فيها في هذه المسألة أما في الواقعة ما وصل إليه المجتهد باجتهاده إن يستقيم على فريا ووح لفريب وجودنا ياي وحي المجتهد كاجتهاد كيسا كجارة أيوم بابا حكم كنا ونقضية هل كسب ما شاء الخلاف يهي فأصحاب القول الثاني قول كلمات ضدك أصحاب تودا هاي كتير قالوا حيران laa xukma lilaahi qabla ijtihaadi lmujtahidi ilaahay xukum uma sugnaanin waaqacadan dee wixii bal maalan la inta aanu ruuxan mujtahidka ijtihaadin bal xukmu xukumkiisu maa addaa ilayhi ijtihaadu lmujtahidi ruuxan mujtahidka ijtihaadkiisa wixii uu gaadhsiiyo ayuunbaa xukumkii ilaahay waaqacadu noqonaya famaa halaba calaa dannihi wixii dannigiisii u qaalib noqday in ijtihaad taasunbuu keenayaaye fahuwa xukmun lilaahi waa xukum ilaahay u sugnaaday taasna kolley waa qowl aada u baciida taa maxaa ka dhalan laba qowl baa jiraysa oo mutanaaqidayn aho waaba xalaal iyo xaraam ah oo dee waxa weeyaan laba ay ku kala tegayaan mujtahid marka haddii la yidhaha kanna waa xukum ilaahay kanna waa xukum ilaahay de waxay noqonaysaa waa waxan xataa isburinaya in ilaahay loo wada nisbeeyo la yidhaha waa xukumkii ilaahay markaa taasi dee barhkood hayba yidhaaheen markii horena bacda almutakallimiin bay qowlkoodu ahayd dee qolooyina bal markaa taasaaba ku raaceen laakiin kaasi waa qowl dee aad u baciid oo waaqic iyo xaqii toona ka baciida ee waxa weeyaan un kole ilaahayna xukum mucayan unbuu masale kuba leeyahay dadkina mid waafaqa iyo mid aan waafaqinba waa leeyahay xadiidkii shahiirka ahaa ama dee waxa weeyaan saxiixa muslim kuba sugnaa rasuulka ilaahay marka uu diro dadkan uu laadisa ama dadkii quwaadii uu dirayay ayaa waxaa kaba mid ahaa waxyaalihii fiqartii kuba soo aroortay haddii aad dee bal matalan dad xusniba ama dee meel degaanaba aada xusaaliso ay ku weydiistaan inay dee dadkii hadda aada xusaarinayseen xukumka ilaahay aada ku dejiso ujeeddadu xukumka ilaahay aada kuba xukumto taas ha yeelin ee adiga xukumkaaga ee ha noqdeen waxay aqbalayaan waayo ma garanaysaan inay ilaahay xukumkiisii a waafaqaysaan iyo in kale ma garanaysaan oo kale haddii xataa tani ay jirto dee masaa-ishan culimmadu ay ku doodaysay ee majaalis almunaadaraad loo markaa qaban jiray ee markaa kutubtan jadal iyo munaadaraadna dafkaba ahayd ama kutubtan khilaafka ay yidhaahaan oo kale de waxay noqon lahayd waa munaadaradu kol haddii mid kastaaba xaq yahay ina mid kastaaba waa kuwan marka la munadaroonayo wuxuu doonaya qowlkiisiiba uu raashax yeelaya inta kale qowlkiisa soo raaco saxaabadii rasuulkaaba sidaa u munaadaroonaya masaa'il kala duwan inaanay taasna wax qiimo ah aanay lahaynbo dee maxaa laguba munaadaroon wax isku mid a marka tani bal adigu waa qowl baciida ee qowlkii hore waa kaawe وقال الجمهور الجمهور وحي إلهين إن لله تعالى إله وحى أصبنا في كل مسألة حكما معينا حكم معينا قبل الاجتهاد اجتهاد كورتي فمن وافقه روحي وافق حكم كان معين كان فهو مصيب مصيب وهي ومن لم يوافقه روحي أن وافقنا فهو مخطئ مركز أسيد حديث كما ينوغب إيمان دونتا جانب بعد ذلك ملا بركود أي إيغان in ruuxan kan xataa mukhdigii marka uu ijtihaadayo kol haddii ijtihaadkiina taqsiiri aanay jirin wixii waajibkiisaabuu laba yimi marka haddii la leeyahay dee waxaani waa waajibkiisiibuu ruuxu gutay oo wixii isaga lagu waajibiye karaankiisaabuu la yimi saa ruuxii musiib waa ku yahay laakiin waa waafaqitaankii bal matalan masalada xukunkeedii taasi waa tan khada iyo ay kaba imanayaan iyo dee isaabadu ama sawaabku qowluhu musanifka qowlkiisii wuri walaa yajuusu markaa ma banaano an yuqaala in la yidhaah kullu mujtahidin fi lusuuli alkalaamiyati musiibun cibaarada waan soo laqbaynay shaarixan eegina almuraadu bilusuuli alkalaamiyati ususha kalaamiga wuxuu uga jeedaa ama loola jeedaa masaa'il alcaqiidati almansuubatu ilaa cilmi lkalaam masaa-ishii caqiidadee loo nisbaynayo cilmigan cilmulkalaam ay yidhaaheen oo dee masaa-isha waxa weeyaan waa cilmigii usuuludiin ama cilmigii dee caqiidada oo umuuro badan oo dee kolley ama ugaba yimi waxyaalihii dee waqtiya qaarkood lasoo tarjamay ee usuushii jadalkii ama yuunaan oo kale iyo umuurahan dee kolley ay laba yimaadeen niman badan oo mutakalimiintii ahaayo ay umuuro caqli ahaa ay leeyihiin adiladii baan kuba sugayna ama masaa-ishii caqiidada baan kuba sugaynaya waxyaalahaasoo dee kalaamkooduba badnaa markaa dee umuurahaasu kulansadee taas bay cilmalkalaam la odhanayay haddaba laakiin ujeedadiisu imika waxa weeye si guud maaha wax kale ee waa masaa-ishii caqiidada ee furuucda aan ahayn ama masaa-ishii usuushaen furuucda ahayn iyada lama odhanayo ruuxii ijtihaaday ee taa ku ijtihaaday waa musiib iyo dee mid kasta lama odhanayo waa musiib haddii xataa waa qowlkan dambe aan eegno minhuman qaala kullu mujtahidin fi lfuruuci musiib iyada taasi xagga usuusha ma jirto وهو هذا إن مسائشا أما أصوشا كلامه ما أحدثه المتكلمون المتكلمين وحي لبي مادين وهي في أصول الدين أي كل بي مادين ومن إثبات العقائد عقائد إن يكبسوا عن بالطرق الطرق دي التي ابتكروها والطرق يقع اختراعين وعرضوا بها كبتشستين وعما جاء في الكتاب وصلنا حق بالمركة لأيغو سإثبات أمورها عقيدة وكلا إيو تين نصوص أهانية وحي عليه كتاب كي يصنع كيهم أي كبتشستين أمورها كلا وإيغو اختراع ay dee kaba dhigeen si waxay caqaaidii kuba sugayaan walmacnaa macnuhu waxa weeye annahu laa yasixu ma ansaxayo waa hadalka juwayni buu sheegayaa macnihiisu waxa weeye an yuqaala in la yidhaah kullu man shaksi dhammaantii ijtihaada ijtihaaday fii umuuri lcaqaa'idi fahuwa musiibun waa ruux xaqi asiibaya bal musiibu waaxidun waxa weeye cidda iyada marka la eego umuurta caqaa'idda dadkii labuun bay u kala bixi ku isagu xaqii waafaqay oo musiiba iyo ku bal isagu mukhdi ah oo bal dee ajriga iyo waxyaalahaasi aan agtiisa kuma sugnayn ee dembi iyo waxyaala ay kaba ratimayaan waqad naqala bacduhum lijmaac calaa dalika bacd alculamaana ijmactaa lagu ijmacsanyay soo naqliyeen wamukhaalafatu bacdihim laa yuctadu bihi haddii barhkood ay dee hadalkaa khilaafeenna waa cid aan ictibaar lahayn halkana ijmac aan kharqin karahaynba qowluhu liana dalika hadalkiibuu sii cilaynayaa jaweyni waxaan loo odhanayn kullu mujtahidin fi lusuuli lkalaamiyati musiibun liana dalika waa taswiibkaasi daalikadu waa taswiib qolooyinka iyagu isku khilaafsan xaggii usuushan uu ka cabiray usuul alkalaamiya ama caqaa'idkii la wada taswiibiyaa yu-addii wuxuu keenayaa ilaa taswiibi ahli dalaalati dadkii halowga iyo baadida iyo gaalnimada u saaxiibka ah in arrimahoodiiba laga dhigo wax sawaaba oo min annasaara ah nasaaro kuwa ahla dalaalu walmajuusi walkufaari walmulxidiin هذا تعليل لما تقدم هذا الكهراء أيوع تعليل أيهي أي لأن هذا القول قول كان iyagii ah in la yidhaaho mid kastoo xaggaa isna ku ijtihaaday oo xaqdoon ahaa waa musiib oo kale yu-addii wuxuu keenayaa ilaa taswiibi man akhda'a min ahli dalaalati ciddii iyadu khada'day ee gefkaba dhacay ee dadka ahlu dalaala ah iyaga taswiibkood ayuu keenayaa وأن كل ما كي وحان كينيا أن كل ما كي دمانتي أدى إليه اجتهاد إيجا وقارسية اجتهاد كودنا فهو موافق لما, لما هو الحق إنه حق يمد وافق سنيا تصبح هذا الكاكا ورد على ميسا وتصويبهم باطل أهل الضلالة إن التصويبية وفعل كورية وحي لبي ما دين يوحي قبيل لقدقه هدي إيجا حق دي أي ساكد دالين يساو أركان إنه بعض الصوامية هي باطل كو باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل ده وحي الله wixii baadil keenayay oo kaba mid ah ee waa ruux kastoo mujtahidi bal markaa fi lusuli markaa ama dee fi lcaqaa'idna waa musiiba un fawa baadil inaysanaa ka dhalanaysa ee baadil weeye adugu bal markaa taa weeyaan kale waxaa jirta umuuru soo yar celceliya sheekh alislaam ibnu taymiya oo dee qolooyinkan uu tirinayo mahaj weyniye khaasatan qolooyinkii dee iskuma khilaafsanaa masaa-isha qaarkood ama kuwa daqiiqa haba noqdeen ama masaa'il muuqda haba noqdeene ee bal marka ah ummadana kaba mid ahaaye masaa-isha cilmiga ay kaba kaba cabiro waayo imika halkan waxaan aragnaa waa masaa-ishii fiqiga ee daniga ahayd ama furuucda ahayd waa masaa-ishii camaliga yidhaahaan dadkan iyagu iskuba khilaafsan hadday ijtihaadaan bal maalan kii isagu aan xaqii waafaqin khada'iisaas in laga dhaafayo oonu loo qabanahayn bal ajrigii ijtihaadkuna waa ta aan soo aragnay inuu yeelanayo marka waxaanay dee inta badan soo naqliyaan masaa-ishu hadday cilmi tahay masaa-ishan kale aan dee ahayn camaliga aanay ahayn oo kale dee ruuxii isagu ku ijtihaaday ee xaqdoon ahaa intii karaankiisii laba yimi haddaanu tii waafaqin oo kale dee ajrigan uma sugaan oo ajrigan taasay kuba koobaan ama matalan waxay kaba dhigaan khada'iisu maanta inaanu macfi ahayn oon lagaba dhaafayn isaguna kolley kutubtiisa wuxuu ku soo celceliyaa isagoo taqsiimkaas camaliga iyo cilmiga la kala qaada inay ka dhiga taqsiim xaadisaba inuu yahaan laba aqooni qolooyinkaa kale kaba yimi ama asxaab alahwaa kaba yimi ayaa wuxuu kaba dhigaa iyadoon cilmi iyo camali la qaada kol hadduu ruuxu dee intii karaankiisii laba yimi xaqdoonna ahaa xaqii adaasiibtid uu ahaa laakiin halkaa khada kaba dhacay haddii ay tahay mas'aladu cilmi ay tahay iyo hadday mas'aladu camali tahayba khada'iisani macfi ayuu noqonaya oo siduu kutubtiisa kuba soo celceliyo isagu waxaan u diidan yahay kolley taqsiimkan masaa-ishan la kala qaada masaa'il cilmiya khaasatan waa marka uma jeedno dee qolooyinkan uu juweyne tilmaamayo ee dee waa qolooyinkii isagu ruux bal matala marka amsilo kala duwana kutubtiisa dee meelo kala duwana fataawihiisa waa soo qaada oo dee waa umuuro aan ahaynba waxaweya masaa-ishan fiqiga daniyaadka aan ahayn masaa-il cilmiya dee kolley masaa-isha cilmigina barhkood waa masaa-il iska daqiiqay noqonaysaayo dee waxa weeyaan aan kuwan bal matalan aan ahaynba masaa-ishii usuushayda waaweyneyd aan ahaynba ruuxii haddii khada kaba dhaco khadaisinu macfiya waatuu isagu soo celiya taqsiimka bal matalan labada masale la kala qaadana waa diidaa laakiin halkan marka ay noqoto dee inuu musiib iyo loo kala baxayo mukhdi labadan xukumna ay jirto taas waa qowlkiise laakiin waxa weeyaan waa khada'iis macfi maaha kan isagu bal xaqdoon ahaa ee dhici karto inuu masaa-ishii dee adigu bal masalo cilmiya khada kaba dhacay taas buu leeyahay kale taqsiimkaasi waa taqsiim xaadisa qowluhu ahli اضalaalati ay ahli اlbaadili wa qowluhu min alnasaara wahum man yantasibuna fii diyaatihim ilaa shariicati ciisa waa cidda u nisbo sheegaysa xagga diintooda nebi ciise shareicadiisii radia allahu canhu sala allahu calayhi wasalam wa asluhaa haddaba xan markaa la eego dee shareecadaa ciise diinun asalkeedu diinun diin bay ahayd munasalun min allahi ilaahay xaggiisa laga soo dejiyey laakinahaa xurifat waa la taxriifiyey wabudilat waa la bedelay wahum yaquuluuna bitasliis tasliis in allaha haalisu alaaati waa kuwa laba qur-aankaba taas laqad kafara ladiina qaaluu in allaha haalisu alaaa tasliis bay ku qowlayaan wa macnaahu macnaha tasliiskana waxa weeye ana allaha cindahum alaaa ilaahay agtooda saddex buu kaba koobaya ama waaba saddexoo alilaahu lab tay kaba cabireen tacaala allahu can dalika culuwan kabiira walilaahu libnu iyo walilaahu alruuxu lqudus taas oo waa saddexdan ay sheeg ilaahayna subxaana watacaala yihi ku istaayidhi de waana wax nebi ciise dabadii la yimi waana majaamicdoodii ay kuba kulmi jireen kolba taxriifku weyni kaba dhici jireen ama wadaadadoodii haba noqdeen ama mulugtoodii haba noqdeen ay taxriifinayeen kolkol intay majaamic kala duwan isuguba yimaadaan waxyaal kaba dhashay bal markaa taas oo saddexda ay sheegaan waa ayaabay dee ku qowlayaan waana dadkaa dee gaaladaaba tacala allahu camaa yaquuluun wa qowluhu walmajuusi hum qowmun qowm weeye yacbuduuna alnuura wannaara naarta iyo nuurka ayay caabudaan waa iftiinkii dheeba labadaa gees isu raaciyo wadulmata mugdiga washamsa waalqamara dee iyaguna waxaweeye nuurkiibay kaba mid yihiin wayascumuuna waxay sheeganayaan ana lilkowni ilaahayni kownku laba ilaah inuu leeyahay axaduhuma annuuru waathaani adulmatu taasna waa majuusoo dee waa kuwaasi mid khayr iyo mid shar iyo suga ilaah khayr iyo ilaah shar ama kaa nuurka iyo kaa dulmada iyaguna waa kuwaa dee kufaarta ah ee bal iyagu taas qowlkoodoo la taswiibiyo ayaa hadalkaa hore taswiibinteeda kaba dhalanayseen waqowluhu uu yihi wlkufaari tani cadfu caamin calaa khaasin bay noqon waayo dee nasaarana waa kufaar mujuusna waa kufaar mulxidiintani waa kufaar marka dee magaca wuxuu sida inoogu fasiri doono ujeedadu ay tahay wax ka duwan aan laguba fasirin bal markaa laftigda kufaar markaa intiiba uu shamlinaya laakiin waa qaybo kufaartii kaba mido cadfu caamin calaa khaas bay noqon imaka markaa tani jamcu kaafirin wlkufru kufriguna ee laba qaybood weeye kufrun waa gaalnimo akbaru weyn oo mukhrijun min almillati ruuxa diinta ka saaraya wa huwa kaasna kufru takdiibi beeninta kufrigeeda weeye iyo wa kufru listikbaari isla weyni iyo kibir taas kufrigiisa iyo wa kufru licraadi jeedsi kufrigii iyo wa kufru shaki shaki kufrigii iyo wa kufru nifaaqi nifaaq kufrigii adugu waa taqsiim anwaacda kufriga iyo meelaha uu kaba yimaado ay culimada qaarkood dee waa kufri um waxaan oo dhami laftiga kufri baa shamlinaye ee laakiin midba kufrigu waa jaanibka ugaba yime qaybaha ay ku kala qaybiyaan takdiibku waa ruuxii baa dee daahiran wa baadinan buu xaqii beeninaya waa se ruuxii ictiqaadsan bal rusushii oo kale inay waxay la yimaadeenba been uu ahaa waxanay ku sugnaayeenna khilaafu lxaq uu yahay taa ictiqaadsan waa kufri takdiib bay taa kaba cabiraan kufriga istikbaarkuna ruuxii xaqii waa garanaya inuu ruu sheegaya rasuulkani waa garanaya laakiin kibir iyo taas buu uga tegayo ashar inuu aqbalo se kufrigii ibliis oo kale ilaa ibliisa abaa oo dee iyadoo ilaahay amarkiisii inuu xaq yahay iyo ilaahay subxaana watacaalana uu rumaysnaa ayaa isla weyni iyo maimakaad aadam oo dhooba laga sameeyey u sujuudi ayuu ugaba tego kufri istikbaar baa kaa laydhaa xaqa garashadiisii meeshii way taal laakiin diidmo xaqii la diiday iyo kibir iyo isla weyni iyo maimakaad raaci odkaasaad qaadan ayaa kufrigan yimita wa kufru licraad icraadka kufrigiisna horta waa jeedsi xaqigii si guud loogaba jeestay waladiina kafaruu camaa undiruu bi mucridun oo wixii camaa undiru mucridun wixii loogu digay kuwan gaaladii way ka jeedsanayaano ka tegayaanoo waa markaa ruuxu dee samcigii iyo basarkii ama qalbigii iyo qaalabkiiba uu xaqii iska diidee uu kaba jeesto oo dee taasoo kale walow dee aan malaa laga farqin karahaynba kufriyadaa hore laakiin waa jeedsigaasay barhkood markay tan ay sheegayaan kaba dhigaan inaanu dee falaa yuwaaliihi walaa yusadiquhu walaa yubaalmaysa adigu waa jeedsi uu ka jeestu kaba tegay uun guud ahaan si guud ugaba tegay wa kufru shaki shakiga kufrigiisa waa kufrigii taradud oo masaladaa hore haddaan bal maalan mithaalkii horun wato oo uu ahaa bal rasuulkana wixii uu laba yimi inuu beeba yahay ama waxan uu xaqii khilaafsan yahay kufra takliib haddaan kuma fasirnay hadduu isagoo garanaya fii qaraarati nafsihi waxan inuu xaq yahay haddana kibir daraaddeed uga tagana kufra alistikbaar ay tahay kufra shaki shaki baa kaga jira inuu xaq yahayo inaanu xaq ahayn ma garanayo waa dani unusabal maalan suuratu kahfi oo kale ninkii dee bal ilaahay subxaana watacaala dhulka iyo beeraha iyo uguba nicmeeye ninka kalena laba doodayay ayaa maxaa lah waama adunnu saacata qaa'ima walain ruditu ilaa rabbiba eeg saacaddii u malaynba maayo tani inay dhammaanayso u malayn maayo ilama aha qiyaama jirtaba haddii laakiin taasi ay jirto oo rabbigeed xaggiisa laygu celiyo tan wax ka fiican baaban heli oo kale macnaha ujeedadu inay iman iyo in kale shaki inuu rur sheegayo rasuulkan iyo in kale ayaa shaki kagaba jira barhkood baa kufra dani kaba cabira oo kufra dani tan kufra shaki bedelkeed balkaasna waxa weeye waa kufrigaasoo de waa inay ictiqaadku waa inuu yaqiin iyo goy noqdo wixii aan taa ahaynba ictiqaad ma noqonayso kufra nifaaqna waa kii aan garanayno sida dadkii munaafiqiinta hadee nifaaqii weynaa weeye diinta ruuxa kaba saaraya khuluudka naareed keenayay afkii islaamnimu ka sheegan acmaashii qayba waa laba iman daahir ahaan laakiin waa beeninaya fi lbaatin sida kufrigii dee munaafiqiinta caadigii rasuulka ay ahaayeen balkaasi waan wacdi kufriga wa kufrun asfaru laa yukhriju min almilla midna waa kufri yar oon millada kaba saarayno dee axaadiisa misa sinfaani binnaasi humaa bihim kufrun iyo kufran lcashiir kiimayo adigu umuuraha ay sooba aroortay dee kufri ay kuba soo aroortay isagoo kufri asqara balkaaba weeyaano wayatanaawalukaasi wuxuu shamlin keenaya jamiica almacaasi macaasi oo dhami waa nooc kufri kufri ixsaan kufri nicmo iman oo iyada taa bal kufrigan yareen ruuxa diinta ka saarin qowlu wlmulxidiina mufraduhu mulxidun wahuwa man kafara biladyaani kullaha sa kuwan aan diinba rumaysayn kolkol mulxid waxaaba la yidhaha kaa isagu dee xaqii bedelaye ka leexanaye kaba tegayo kolkol isagoon heerkaa gaadhsiisayn ayaabu dee kuwan aayaadkii ilaah iyo sifaatkiisa iyo taxriifinayo kale waa ilxaad fi lasmaa ama fi sifaat baaba la odhan laakiin mulxid kasta dee imika waqtiyada dambana looba isticmaalo kuwaa diimihii oo dhanba diidan markaas aan rumaysnaynba kuwaas bay haddaba dadkaas oo dhami dee waa dad baadil iyo gaalnimo kuma jira haddii laydhaa ku kastoo mujtahid waa musiibo umuurihii caqaadkana dee waxna kaba dhalanaya qowluhu qowlkii juweyne uu yidhi kale qolooyinkii malaa shaqo tegaya oo yar hafsaamay waan dhammaynayaa iska deg iska kacinba wadaliilu man qaala ciddii tidhi daliilkeed laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiban qowluhu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay qowlkiisii weeye uu yidhi man ijtahada fa asaaba falahu ajraan ila akhiri xadiidka matigaan kuba soo aragnay xadiidkuna waa xadiid bukhaariyo muslim ay wariyeen walow lafdigoodii aanu kani ahayn ay kuba wariyeen xagga hoosena shaarixu amishka wuxuu kuba qabtay xadiidka bukhaari baa wariyo raqab buu tilmaamay oo laakiin waxay la tahay khada madbacadeed inay tahay taasi waa kitaabu istitaabati murtadiin oo kale iyo ama ayuu raqamkani gudihiisa uu kuba sugan yahay aad buu uga dambeeya halkaasoo waa kitaab lictisaam ka war muslimna raqamkaa uu tilmaamay weeye laftigooduna kolley wuxuu ah idaa xakama alxaakimu فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر لفظه كاسبها الشيخ لفظه وسو نقليي إنه معناها كسو نقلينا وصورة قل وتشارحنا له كتبتا لحدا لفظه كما نرجع دعوة حلال كان معناه كسو نقلية لكن مؤدي معني لفظه سكاسبها صحيحين ومركا محيي أي من جملة ما استدل به القائلون كوي إيوي يريه maxay yidhi biannahu laysa kullu mujtahidin fi lfuruuci musiiban kuwaas hadalkaa ama sidaa kuba tego de waa qowlkii jumhuur ee sawaabka ahaaye waxyaalihii ay daliishadeen waxa ka mid ah markaa intan may daliishan laakiin kani waa adiladoodii mid ka mida weeyoona ujeedadu jumladii ama waxyaalihii ay daliishadeen waxa kaba mida qolooyinkaasi hada xadiisu xadiiskan wawashu dalaalka xagga xadiiskani inuu rux kasta oo ijtihaaday inaanu musiib ahayn uu inooga tusayaana waxa weeye ana rasuula sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay jacala almujtahidiina qismayni dadkii mujtahidiinta laba qaybood buu kaba dhigay qisman musiiban qismi iyagu ah dee xaqii waafaqay wa qisman mukhdian iyo qismi iyagu gafay oon xaqii waafaqin ina waa kan فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ قسم يغن حقي عن وافق ولو كان هدوي كل منهما مصيبا متكستو لبدا كمدي بأوياه من حقي وافقيا لم يكن لهذا التقسيم معنى قيب كان رسولك إلى سنو كلقادو قيبي وح معنى يحفى إلى ميلهاتين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم adow ilaah baa mahad leh ilaahay subxaana watacaala kitaabkii waa inoo dhameeyey kale waqtiga islaahin waa dhammaanaya waqtigu dhammaadee waa aad bay u yar kala dambeeyaan oo dee waqti hore aynu dhammaadaan eegayne laakiin baaqashooyin iyo joogjoogsi iyo waxyaalaha soo galay oo wuxuu kitaabku bilaabmay tobankii bishii dulqacda oo maalin arbaco ahayd baan bilownay sideed iyo labaatankii oktoobar bay ahayd maantana ayuu dhammaado dee waa muddadaas saddex bilood oo walow dee mawsimkii xajkaa soo galay oo uu joogsaday haddana waqtiyo dambe waa kii joogjoogsaday oo alxamdulilah laakiin nihayadiisii maanta ayaan joognaa kalley waqti ma haysto aan wax idhaaho dee laga yaabaana in waxyaale laiga sugayo ama kitaabka dambe oo kale oo dee waana si aan markii hore ahaan jiri aan jiri jirin laakiin anigu dee kale caadadaydii aan bal marka dee wax kale ma odhanayo waxaan odhan lahaa on waxa weeye kolley kitaabku dee dhegaysigu waa muhim fanina inaad usuushiisa iyo dawaabidiisa iyo waxyaalahaas iyo aada naqli u yeelata aad bay muhim u tahay laakiin waxay la tahay dhegaysi kuma fille cashar aan la raacan oon lagu noqon oon aada loo dabdinoo lala daalacan kutubtii kale kolley cashar dee ruuxa anfaca ama u hadha maaha etade odhanaya waxa weeye aan odhanaya horta anigu haddaan dhameeyey kale waxa la arkaa ma fudaydsan horta awqaada qaarkeedna waxaa laga yaabaa iyadoon dee si kale mashquul u ahay haddana howlahay kale oo dhan baan wada joojinaya si kitaabkaun bal ama aan u diyaariyo ama kitaabkaan u galo iyadoo waxyaale laiga sugayaa jirto oo deg dego shaqadii laygaba baahanya dhici karta inaan khamiista iyo isnina iyo taasna ay cidhiidhi badan igu keento kolkol halkan subaxda khamiista oo kale markan salaada ka baxa fadhiisto kol iyadoo dee sagaalkii laysugay ilaa tobankii aan kuba gaadho waxyaale aan diyaarinay wixii dee laiga sugayo oo kale si aan kitaabkaan uga fudhiyeelo ama uga horreysiiyo arrintaasoo kaleo dee ma yaraysane laakiin dee waa qaybtiinii oo inaad kuma dadaashaan de kitaabkiina kolley khatinkiisu taas buu noqon oo bal nugdo waxaa jirta ama waxyaala laga yaabaa inaynaan inteena badani maqalba oo dee ama qaybo badan oo dadkii aan xarnimo soo marin aan iyaduna jaanib mandiqada aan laga ogeyn iyo jaanib aan dee halkii hore laga ogeyn bal waxaan saa ka odhan lahaa kelimo yaroo kooban ciddii degdegaysana iska kici kartaa khaasatan qodooyinkii diris iyo bal iska socdeen oo ay kama gaadhi sidii diris waqtiga oo dhamaaday kitaabka markay noqoto khatma oo kale de inagu soomaaliga waa tan khatim aan idhaahno waxaana jirta kelimaadkan carabida inooga yimeen sida isticmaalo o dhan kelimo kastoo mim ku dhammaata inaga afkeena nuunbu u bedelma sa khatin iyo calan iyo qalin iyo salaan iyo bal matalan waxaas oo kale salaan iyo waa taasoo khatmi halkay ahayd maynu khatin nidhi oo waana asal ahaan af soomaali kelimo kastoo carabi oo mim ku dhammaanayso afkeena sideedii anagu isticmaalay inaga afkeena dee nuun bay noqotaa waxaa jirtaan leeyahay kutub dhan oo la yidhaaha kutubul khatmi ana waa dariiqo ay culimmadu isticmaali jireen kutubta markay dhammeeyaan ee kitaabku dhammaado dariiqadaas waxaan filaya mutaqadimiintii kama arkayno waxaa laga yaaba kutub baa jirta almadaakhil la odhanayo de sida bayhaqi oo kale almadkhali ila sunan oo kale iyo almadkhali ila dalaa'il iyo sheekhiis iyo xaakim almadkhali ila kilili almadkhali ila saxiixayn oo kale iyo mala ismaaciil iyo rag madaakhil bay lahayn iyo kitaab kale kitaab madkhal u ah laakiin noocan walow taasi ay lahab ahayd kutubtan dambe kutub lkhatmi la baxday ee ay ragga qaarkoodna aada ay u badsadeen waxaad moodaa qarnigii sidagaalaad markii la soo gaadhay ayay badnaatay oo wax aada loogu cinaayooda ay noqdeen bal sakhaawi oo keliya saddexiyo kitaab saddexiyo toban kitaab oo magacan lagu de magacyo kale ha lahaadeena wada kutubta khatmiga ayuu leeyahay oo lixda sunantaba bal sunanta nasaa'i labada sun riwaayada ibnu laxmar iyo riwaayada ibnu sunni laba khatmi buu ku leeyahay oo filayo horta ka ibnu sunni waan arkay oo waa madbuucba dee saxiixana waa labada saxiixayn iyo dee umuhaad kaleba uu ku wada leeyahay qaadi ciyaad buu leeyahay oo rag badan ba adigu ama kutub badan saddexiyo toban ayuu leeyahay shifaa qaadi ciyaad oo kale mala kutubtii nooca u badnayd waa bukhaari iyo abi daawud iyo shifaa qaadi ciyaad iyo kutub markii hore markaa muxadisiinta bilaabay markii dambena funuun kale sida alfiyada ibnu maalik ama funuun kale iyo kutub kale la dhammaynayo way yeelatay kutubta khatmiga maxaa arinteedu ahayd bal waxaan leeyahay khatmigan khatmigaa jiri jiray iyo inaga khatmigeeni iyo waxyaalaha bal si laba taariikhood aan u yar wada eegaan kutubta waxay noqotay khatmigii habkooda waxay ahayd si waxaan kutubta imanka hadalkan dambeed aragno waqtiyada dambe inay kaba hadlaan manhajiyada oo kale kitaab manhajiyadii ay kaba hadlaan ayay noqoto marka kitaabkii dhammaado sheekhna budul soo aqriyayay waa la soo noolaa intaas dee dadna waa u dhigayay kolley kitaabkiina si fiican waa kitaab uu yaqaanay oo dee wixii isaga kuma qarsoonaayo dhanna uu garanayo majliska ugu dambeeya ayay khatmi kaba cabiri jireen oo isaguna aad buu ugu diyaargaroobi jiray bal waa loo soo diyaargaroobi jiro dalabadii un mooye waxa laga yaabaa cayaartii magaaladoo dhammayn ay imanayeen oo umaradu ay imanayeen oo konkor waxyaala la qaybin jiray oo markaas waxay deetay uu ka dhigayay majliskii ugu dambeeyo wuxuu ka hadlayaa kitaabkan dhammaaday sheekhan kaba soo qaad nooc tarjamadiisiya kitaabkan fadligiisa ama qiimaha uu leeyahy oo kale istilaaxaadka kitaabka uu leeyahay waxyaalahaan odhan karno waa manhajkii kitaabkaas oo dhan oo raggan iminka doctoraagiyo ay qaataan ee kutubta kuba qaatan dee ama kitaab hore oo kale qaybtan diraasaday sameeyaan ee kitaabkii ku tacalluqsan ay kitaabkii si guud uga hadlayaan noocaasoo kale ay ahayd waa manhajiyadii kitaabka oo dhan weeye oo iminka haddaad aragta kaanasaayo kale kaasaan kaba arkay dee waana jiran waxoogaa kaleo majmuuca iyadna madbuuca kitaabkiibuu ka hadlay axaadiistiisii meelihii uu soo celceliyay waxyaaluhu isticmaalo hababkiisii adigu kitaabkiisi guud buu manhajiyadiisii loogaba hadlay kolkolna waxa dhici karta xadiidkii ugu dambeeye kitaabka hadduu dee kitaab xadiis buu kuba bilaabmee in sharxiisii loo dibdhigo oo laba sharxo iyadoo dee cid kastaana ay joogto markaa markii dambana ay noqotay kutub dee laba alifo oo la dhagaysto oo barhkood ay samaac u leeyihiin oo la kala naqliyo ay noqotay bal noocaasaa jiray markii dabadeed mala qarnigii tobnaad wixii ka dambeeyeyna waaba yar faaftay taasioo funuuntii kale ayay gaadhay oo markaa bal waxaan leenahay waa hab ay kutubta ku dhammayn jireen ay ku khatimi jireen mala ibnuljazari iyo ibnu naasiridiin iyo baa raggii dee iminka kutubtooda lahayo raggii ugu horreeyey ay ahaayeen oo midna muslimka imaam axmed oo kale ibnuljazari oo kale markuu dhammeeyey sakhawina waa ninka aad moodday inuu kuwa tafanunay oo waxaan uguba badsaday markii dambena cabdillahi ibnu salim albasri la odhanayo kolley aad asaaniidan wixii iminka asaaniidda jirta badankoodu in badan ay ku galgalaan oo kale iyo waa raggii iyaguna jaanibka uba badsadayoo bal marka waxaan leeyahay habkay kuba khatimi jireen ayaa wuxuu ahaa kitaabkii iyo si guud iyo laga hadlo dee waa habaynaan muxadisiinta marka hore mar damba bilaabmay kutubtiina waxay iska noqotay kutub khatmi baa la idhaa dee magacyaha loo bixiye oomataas waanay ka horeysay iyaga qur-aan la dhameeyey oo la khatimayo kolo ama ducadiisii laguba ururayo xataa cahdigii saxaabada ee nin qur-aankii dhameeyo majmuuco kale ay u yimaadeen si ay bal matalan dee cinda khatmi lqur-aan oo kale walow dee ducadan mucayankii wax dambe ay tahay laakiin taasi waa wax jiray oo dee waxa laga yaabaa khatmi ee bal waa nooc sidaasa oo ah kitaabkii in laga hadleeta dee taasi inaka noomaba taalla inagaan leeyahay waxaa la bal waxyaala jira waxa laga yaabaa dadka badankooda inaanay maqlin kutubta caynkaas iyo waxaa jira iyo habkeedu waxay ahayd ba aanay maqlin bal waa si aan guud ahaan galabta saaka ugaba faa'iidaysaba kutubta inaan lagu baraarujiyo ama waxyaala jira aan lagu baraarujiyo barkooda alxamdulilah madbuuc yihiin in oo habkoodna ay taatay kolley wuxuu ruuxna ka faa'iidaysanaya kitaabkan manhajiyadiisii oo dhan waa darsiga ama majliska lagaga hadlaya malaa wax dee horey lahaa marka hore lasii sheegi lahaa markuu dhammaado la sheegayaayo taasi ay tahay ama inaga khatmigeeni de balaa waan garanaynaayo habkii loo khatimi jiray dee horta nooc way jirtay ihtimaam way jirtay nooc farxad kitaab dhammaanaya laguma farxayay farxaddaasi waa dhici karta inay muuqanaysa bal meelihii dee waqtiyadii hore la odhan jiray dee kutubta laguma aqriyi jiray xataa maaha dadka aqrisanaya shucuur dee jiiraanka oo kale inayna shucuurkaa dareemi jireen way jirtay dee inaga habkeenu dee way dhici karta waa hab in ayuu ahaaba dee looba khatimo waa xafidaya dee khatimku wuxuu ahaan jiray shaqadii iyo waxyaalo dee waa nooc maamuus nooc ikraam waanu mutay taas dee bal ragga qaarkoodna mutafariqiinna way ahaayeen waxna may haysan oo dee waa xaq ay lahaayeen oo kale ahayd dee ay kuma yeelanayeen dadka nooc ikraam bay hayd oo dee laguma maamuusi jiray bal kitaab kasta laguma dhammayn jiray taas xagga marka la eego majliskaas oo kale sheegaye hore u jiray ee muxadisiinta qaarkood jiray majliska markuu dhammaado kolley waxyaalaha raacaya waxaa ka mida duco raacaysay way jirtay waxyaalaha raacaya waxaa ka mida dee waa laga yaabaa cid kasta way xaadiraysay ashcaar iyo lagaba tirin jiray ama sheekhi kitaabka lahaa lagu ammaanayo waxa lagaga sheegayo ama ninkan markaas dee kitaabka dhameeyey oo kale taasna oo kolkol kutubta khatmiga raacda oo ay soo raacdo oo kale inaga laakiin bal taasi waxay ahayd dee habkeenu waa markaa wax filaya dee imakana hadday dee wax kasii jiraan mooye laakiin habkaas baa inagana habkii khatimkuu dhici jir waa xagga khatmiga oo kale taasi waa in cashar la dhammaynayo ee darsi la dhammaynayana iyaga hababkoodii waxaa kala mid ah san mustalaxa kuma sugan oo kale khaasatan majaalis aliblaa kolkal way caam yeelaan oo kale marka casharkii la dhammeeyo si dadadkii malalkii iyo cajzigii iyo waxyaalaha looga bixi looga bixiyo xikaayaad kaloo hadda ka baxsan kitaabkii ama zuhdiyaad haba noqdeen raqaa'iq haba noqdeen ashcaar iyo waxyaala haba noqdeen dadkii lagu nashaad gelinayo oo lagu nashaadkoodii lagu cusboonaysiinayo cilmigiina laguma jeclaysiinayo wax tarbawi ay ahayd shay tarbawi ahayd oo ruuxii laguma jeclaysiinayo inay laba iman jireen taas oo kale malaa xagga ducaahan in laguma khatimaana falley rasuulka ilaahi markuu majliskaba kacayo ama ducadii istikfaartii kafaarada majliska haba noqoto ama allahuma qsimanaay ducou laba iman jiray ahayd oo malaa jaanibkaasna waaba kuwaasii ahamsanaayey laakiin umuuro taasay laba iman jireen baa jiray inagana koleytii lala iman jiray duca sheekha loo duceeyaa way jiri jirtay oo dee macruuf ay jamaaci u wada qaadaan in waxa kale u jiri jirtay dee shicir isaguna duco guud ahaayo isaguna khatmi loo isticmaali jiray khatmiga waa casharka oo kale iyaguna habab waxaa jirta bal imika soo yar qaadanaya duco iyo nuqisa i yar leh oon ku yar khatimaya laakiin horta intaan taa kaba bixinaan sheegayna toddobaadka soo socda waan la fadhihi doonaa haddii la idhaaho sabtee dhow sabtideeda ayaan isugu soo noqonayna iyagoo waliba kitaab yar aan kuba noqonayno oo nadmigii kitaabkan waayo imika aad baan ugu soo yar hawshoonay kan waanu ka fududaanaya laakiin taa waxaan uga jeedaa walow kitaab ka weyn imika aan aragnay oo yahayd in lagaba sii socdo dadka khaasatan shabaabka ah ee waqtina haysta ama meehi himale waqti waa la heli kulli waqti waa la haystaaye himali inay bal nadmigu ka sahlan yahay xagga xifdiga uu uga sahlan yahay nasriga kitaabkiina si aan haddana mar saddexaad ugu laabanno matagiiyo waraqaad oo laakiin nadmiya oo xifdigiisii ciddii xifdigaysa imikaba sii bilaabaysa in ay sii xifdido ama markaa kale casharka la dhameeyaba haddii la xafidi karo waa la xafidi karaa ee bal dhammaanteedna aan taa ku wada daalo xataa aniguna aan idinkuma jiro bal taas bay idhan nadmiga u doortay intaynaan bal kitaab kale loo guurin ee mana kumana raagi doono haddii la idhaha waqti ma qaadan doone haddii la yidhaha sabteeda dambe ayuunbay noqon doontaa iyo soo noqon marka waxaan dee majliskii kusoo yar khatimaya oo kale duco bal siaan ku maqlayna marka dambe aan sheegi doonaaye malaa manaadiqda qaar oo caalamulislaami kaba mid ahayd oo aad u mashhuur ahaydna duruustooda si guud ay uguba khatimi jireen ana sheekh keligaan arkay mandiqadeenna waxa dee laba yimaado weliba in badan laba iman jireen duruusta qaarkood sida darsi tafsiiru lahaa oo kale marka dambe sheegi doono ducadaasi waxa ay tahay waa manaadiqda qaar bay shuhrowday in majaalistoodii fiqigayd khaasatan ay kuba khatimaan ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر مع أهل القدر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضيه, ترتضيه قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعدد لما الأدام في يرلامون قصة دي أحلى هذا وقتي waqtiyadii hore sabta intii hore o dhan waqtiyadii dalabkii hadda inta badan in badan laba joogi jiray shaqamushe raxmatullaahi caleyha waxa weeye kamaan maqli kumuu ducay jireen laakiin mar uu sideetanadii saddex sideetan far sideetankii masaajidka dharaar tafsiiru ku aqriyi jiray ayuu ducadan kuba khatimi jiray waan weydiiyo xaggu kaba maqlay waayo dee markaa wuxuu ii sheegay waqtiyadii dalabka sheekh sheekhyadii kaba mid ahaayoo ku ducaynayay inuu maqlay haddana beryo dambe intuu halka joogay wuu tegtegi jiray sacuudiga allahu naxariiste oo daa'if sheekh darsi ku jiray oo ku ducaynaya inuu arkay waa saas marka tafsiirkiisaana kusoo xili jir ku khatimi jiray waxaana jirta ducada qayb ahaan ama tobanka shadriya hore waxay ku sugayiin kitaabkan alfawaaid almakiya laydhaa ee istilaaxaadka shaaficiyada kaba hadlee adigu sabcatu kutub mufiida ku dhex jiro oo kale ayay kuma sugnaayeen laakiin dee adigu inta kalena waa jirto markaa dee ziyaado malaha laga yaabaa ruuxu xataa dee waa laga yaabaa internetada iyo inuu kaba heli karo ruuxu laakiin markii dambe dee tatabucayga walow dhowaan ay ahayd waxaana wada marka mandiqadaas xabramud la odhanayo inagana raad inagu lahayd bal maya dee mandiqada geeska oo dhanna xagga marka laga fiqayo shaaficiya raad weyn kuma lahayd manaadiq aad u fogfogna sida andaluus iyo malees iyo dhulkaas oo dhanna iyana madhabta gaadhsiinteeda shaaficiya tujaartooda iyo iyaguna raad weyn kuma lahayd oo qayb weyn kaba qaatay madhabkan shaafici faafiintiisa mandiqada xabramud oo dee taariif badanna ay leeyihiin oo kale ayaa majaalistoodii fiqiga ahayd khaasatan ama majaalis toodii dikriga marka majliska oo ama casharku dhammaadoo kale ayaa duca ay ku ducaysan jireen ama ay dee casharkii kuma soo xiri jireen bay markaa sheekuna isagu siduu sheegay sheekh buu kaba maqlay adigu qayb ahaana kitaabka kolley soomaaliya way taqaanaa culimadii hore soomaalida way yaqaanaan sabcatu kutubin mufiida laydhaa toddoba kitaab buu kaba kooban yahay marka waxaa ku jira laba kitaab oo midkoodka kale mukhtasar uu yahay oo istilaaxaadkan shaaficiya iyo waxyaalahaasoo niman reer dee xadaramuud ay leeyihiin ama nin keliya wada leh caliwi saqaaf oo lagu magacaabo alfawa الفوائد المكية مركز قيب أهم سقوا لو أنا ذكر كلي هذا القات كلي ولا سعود بل أيوة وصلنا دينا لكن أرنت شرفة أساس وكلا بل أكل واحد سيدنا ملا ساكا كتاب كي يضع شيخ رحمة الله عليكم خصوصا أيوة أتوا ختمت الله سبحانه وتعالى بسم الله صلى الله عليه وسلم